war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka jubbaland ayaa lagu sheegay in ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee weerar ku soo qaadeen magaalada baardheere khasaare kala duwan oo wixii halkaasi ka dhacay mas-uuliyaddooda qaadanayso dowladda federaalk waa sida ay hadalka u dhigeen war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in weli dowladda federaalk ay qorsheynayso inay dagaalo dhiig ku daata ka fulnayso qaybo ka mid ah gobolka gedo gaar ahaan degmooyinka baladxa iyo garbahaarey sidoo kale kulan ay isugu yimaadeen golaha wasiirada ee maamulka jubbaland islamarkaan uu shir gadoominaya axmed madow ayaa lagu sheegay in xasan sheekh iyo kooxdiis ay isku dayaan inay awood milatari adeegsadaan taasina ay fashilmi doonto dhowaan ahayd markii dagaalo socdo qaatay ciidamo kala taabacsan maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka ku dhex maray magaalada baardheer ee gobolka gedo dagaalkaasi ayaa waxaa ku dhintay oo ku dhaawacmay saraakiil iska labada dhinac ka tirsana iyadoona weli xaalad dagaal ay ka taagan tahay magaalada baardheere